kulankan oo ka qabsoomay aqalka madaxtooyada ayaa madaxweyne siilaanyo uu hadal ka jeediyey waxa uu ku dheeraaday sooyaalkii taariikhda midoogii dhex maray somalilan iyo soomaaliya sannadii kun sagaal boqol iyo lixdankii taas oo uu ku tilmaamay midaan imika jirin waa sida uu hadalka u yidhi madaxweyne siilaanyo waxa uu ka hadlay shirka ay ka qayb galeen madaxda dalalka igad qaarkood ee ka qabsoomay muqdisho waxaa caasimadda dalka soomaaliya lagu qabtay jir sannadeedkii urur goboleedka ee igad ugu horrayn waannu soo dhoweynaynaa in shirarkaasi ka dhaco magaalada muqdisho waxaanu u aragnaa tallaabo geesinimo leh oo hore loo qaaday dowladda somalilan waxay soo dhoweynaysaa dadaalka ay ugu jirto beesha caalamka iyo dalalka midooda afrika sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dalka soomaaliya isla markaana loogu dhis looga loogu dhisi lahaa dowlad adag oo hanata xilka iyo mas-uuliyadda saaran waxaannu diyaar u nahay inaannu ka qayb qaadanno isla markaana gacan weyn ka geysanno dadaalada nabadda iyo dibudheshiisiinta dadka aan walaalaha nahay ee soomaaliyeed waxaannu nahay dal iyo dad bisil oo aaminsan in dhibaatada gaadha ay annagana saamayn weyn nagu leedahay sidaa darteed waxaannu jecelnahay nabaddooda iyo horumarkooda waxaannu cambaaraynaynaa war murjiyeedka ka soo baxay shirka madaxda iigad ee ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan qodobka ka hadlaya midnimada soomaaliya waxaanu u aragnaa mid la majar habaabiyey oo aan ka tarjumaynin xaqiiqda dhabta ah ee xaaladda soomaaliya iyo somalilan ka jirta madaxweyne siilaanya waxa uu sheegay somalilan aanay ka mid ahayn soomaaliya waa sida uu hadalka u yidhi islamarkaana ay tahay mid ka madax bannaan waxaanu sheegay inay matelaan mas-uuliyiin iyo dawlad ay soo doorteen waxaan u caddaynaynaa beesha caalamka inaanan matelin jamhuuriyadda somalilan shakhsiyaad muqdisho laga laga laga cugtay waxaan u aragnaa maag iyo meelka dhac qaawan in magaca qarankayaga loo loo cimaabado cid aan shacbi weynaha somalilan dooran ama aanay ceeleeliya u diran ummadda somalilan waxaa matila oo keliya ka mas-uula madax ku timid doorasho xor iyo xalaal ah xukuumad iyo baarlamaanba madax bannaanida jubureedda somalilan waa mid laba taabtaana mana jiro haba yaraatee hami iyo himilo salka ku haysa in dib loo midoobo dalkaanu ka gona soomaaliya arrimahani waxay daliil cad u yihiin in jiritaanka somalilan aanay ahayn wax ku dhisan riyo iyo dhalanteed balse ay tahay mid ka tarjumaysa xaqiiqda dhabta ah iyo go'aanka shacbi weynaha shacbi weynaha somalilan qaatay sidaa darteed waxaa mudan in la ixtiraamo xaqa aaya ka tashiga iyo rabitaanka shacbiga somalilan waxaan bulshada caalamka ugu baaqayaa inay garwaaqsadaan xaqa sharci ay iyo ka bani aadminimo ay shacbiga somalilan u leeyihiin inay noqdaan qaran madax bannaan mudanayaal iyo marweyn qarannimada iyo madaxbaniyada somalilan waxay dan u daxan u tahay nabadaynta nabadgelyada deganaanshaha geedi socodka dimuqraadiyadda ganacsiga iyo horumarka bariga afrika iyo caalamka intaba geesta kale dhegta saacad cali shire wasiirka arrimaha dibadda somalilan oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay somalilan leedahay taariikh ka horreysay sanadkii kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii islamarkaana waxa uu midowgii dhex maray somalilan iyo soomaaliya ku tilmaamay mid aan cago sharci ah ku taagnayn waa sida uu hadalka u yidhi in iyadoo la doonayo soomaali weyn in labadii waddan somalilan oo xora state of somalilan iyo soomaaliya oo xora inay isku darsadaan hamigaas ugu jiri laakiin isku darsigaasu marnaba uma dhicin sifadii sharciga ahayd ilaa iyo hadda ma jiro warqad labadii dowladood ee xorka ahaa ee markaa jiray ay kala sexdeen soddonkii sano ee somalilan ay ka mid ahayd waddankii la odhan jiray somaali republic markii dambena la inqilaabay ee soomaaliya la odhan jiray dhibaatooyin badan baa inaga soo gaadhay ayaa ka soo gaadhay dadka somalilan edna adan ismaaciil oo ka mida guddida madaxweyne siilaanya u xil saaray ictiraaf raadinta oo iyana halkaasi ka hadashay ayaa waxaa hadalladeedii ka mid ahaa waxaan dalalka iigad xusuusin lahaa iigad oon jirin bay somalilan jirtay soomaaliya oon jirin bay somalilan jirtay in dowladaha adduunku ay caawiyaan soomaaliya la soomaaliya italyaana ee xuduudaheeda lahayd way ku mahadsan yihiin laakiin macaawinaa la caawinaya soomaaliya maaha inay kelifto in somalilan loo sadqeeyo waa laba dal xora in labadaba xuduudahoodii iyo rabitaanka ummadahooda ee xalaasha ah loo raaco ayaa xaq u ahaa kulankan iyo hadallada ay ka yidhaahdeen mas-uuliyiintan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii shalay magaalada muqdisho uu ka furmay islamarkaana ku soo xidhmay shirkii urur goboleedka igad oo ka qayb galeen qaar ka mid a madaxweynayaasha dalalka ku midoobay urur goboleedkaas barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa